munaasabadan ayaa magaalada boosaaso loogu qabtay in ka badan soddon arday oo dhameeya dugsiga dhexe una gudbay dugsiga sare iyo kuwa kaalimaha hore ka galay imtixaanka maxadka daarul maqsuud munaasabadan waxaa ka qayb galay maamulka maxadka aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale caashe cabdulaahi axmed maamulaha maxadka daarul maqsuud ayaa ka warbixisay marxaladihii uu soo maray maxadka iyo inta dufacdood ee ka baxday iskuulku waxaa la aasaasay waxaana aasaasay qoftayna hortaagan ahna maamulaha iskuulka ahna macalimad ka mida oo iskuulka maadooyin badan ka bixisa iskuulku waa iskuul ay dhigtaaneen arday inta badan u badan arday danyar iyo agoon alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waa arday aada u tayeysan waa arday diyaar u ah aqoontii inay bartaan waa arday waxaan iskuulaadka kale kaga duwannahay akhlaaqda edabta daris ahaan iskuulku meeshuu ku yaallo aad baa iskuulkayaga micnaha loo waxay u xushmeeyaan dadka darisaanta oo ku dhowdhow markii bareega la sii daayo waa arday aad u wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay wax dagaala iskuulkayagu kama dhaco laba ardayoo isdagaalaysa ma lahan waa arday maasha allah ah waxaa dhici karta sanad shan sano ka hor waalidiintii ardayda ii keeneen inaysan dib iigu soo noqonin lacag ii soo diraan maahane aysan ii dhihin micnaha baal waxaana keenaysaa ardayda siday isugu xiran yihiin macallimiintooda heeganka u ah maamulka iskuulka oo aad aan muxuu ahaa aan markastaan u taaganahay afar iyo labaatanka saac baan u taaganahay inay ardaydaas ay gaaraan heer si ay biri ka maalin mirahoodii ay u guro lahaayeen insha allah waxaan rajaynaynaa sanadkana ardada aydka nooga baxaysa arday ka mida insha allah oo maanta kaalimaha aad u fiican soo gashay oo teeranka sagaashan iyo toddoba boonti sigis ardayga ugu sarreeya uu keenay iskuulka teeranka imtixaanku aad u adkaa macallimiintu ay qaadeen ardaygaasna insha allah waxaan ka rajaynayaa iyo ardayada labaad oo sagaashan iyo lix keentay inaan insha allah sanadka tumtamka puntland aan kasoo muuqan doono hadduu ilaahay idanka ka dhigo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda u hambaliyey iyagoo kula dardaarmay in dadaalkooda sii wadaan runtii allah subxaana wa tacaala qur-aankiisu wuxuu noogu sheegay inaanay sinneen qofka wax yaqaan iyo qofka wax noqon qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun marna ma sinnaa qofka wax bartay qofka kale waxaa kaloo qur-aanka lagu sheegay inuu cilmiga nuur yahay jahligana inuu yahay mugdi xaqiiqdii ma siman tahayna qol mugdi ah holkakan haddaa u jeeda haddii leerarka ka dansanaan lahaayeen irdaha iyo daaqadaha loo xiri lahaa siduu u ekaan lahaa quruxdaan ma yeelan lahaana waa maya soo maahna markuu nalka jidana waa u jeedaa quruxda iyo iftiinka baxa cilmigana waa saasoo kale qofku wax yaqaan iyo qofka marra walbaba waxay isu yihiin mugdi iyo iftiin marka sidaas lamid waxaan leeyahay ardo meel walba aad joogtaan dadaala waxbarta waxbarashada waxaa u fiican qofka yar oo aqoonta inuu ku barbaaro bayska soo bilaabo sababtoo qofka waa la dareemayaa markii uu weynaan wax ku bilaabo waxaa ka maqan bayskii baa ka maqnaanaya marka waa u mahad celinaya sidoo kale culayska ee waalidku qabaan waxaan ugu bishaaraynaya insha allah dowladdu waxaa la sameeyey barnaamij maamul daadejin ah oo iskuullada iyo caafimaadka iyo biyaha ay dowladdu la wareegayso waxaan rajaynaa insha allah barnaamijkaas maamul daadejinta oo waxbarashada inuu culays ka qaadi doono insha allah waalidiinta